marka waxa weeye calaa kulli xaal karaamada waxaa lagu qiyaasaa qofku shareecada siduu ku yahay baa lagu qiyaasaa alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun dadka odhanaya takaaliifta dadka qaar oo laga dhaafo cala sabiili karaama ayaa jira warka noocaas waa batil waana gaalnimo waayo takaaliifta nebi baa laga dhaafay maynaan maqal dadka majaaniinta in laga dhaafaa waa jiraa laakiin welinimadu ma keensato qofku inuu waasho haduu yidhaahdo waxa weeye takaaliiftaa laga dhaafay waxaad ku tidhahdaa ma majnuun baa miyuu waalan yahay haduu ku yidhahdo ma waalla laakiin calaa sabiil karaama ayaa markaa looga dhaafay takaaliifta waxa weeye ta noocaasi waxaad tidhahdaa waa kufri akbar waa gaalnimo milladda islaamka lagaga baxaayo waayo ilaahay waxau ihi wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin aayadda macnaheeda waa taxriifiyeen oo waa beddeleen alqubuuriyuun oo waxay yidhaahdeen wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin macnaheedu waxa weeye ilaa yaqiin xoog badan aad ka helayso ilahay caabud laakiin yaqiinta xoogga badan markaad hesho yacni kaanahu inaad cibaadada ka tegi karto laakiin ta noocaasi waa baatil waayo ahlucilmigu waxay yidhahdeen yaqiinta waxaa looga jeedaa geerida ayaa looga jeeda waxaana u daliila meelo kaleba saasay ugu soo aroortay xataa ataana alyaqiin xataa ataana alyaqiin waxaa looga jeedaa ilaa geeridu noo timi qur'aankana qur'aankaa lagu fasiraa nebiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiidkeenna hore usoo sheegnay cuhmaan ibnu madcuun markuu sheegaya ama huwa faqad ja'ahu alyaqiinu min rabbih yaqiintii baa u timi bimacnaa geeridii baa u timi min rabbih wa innii la arju lahu alkhayr ta kale nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ma dhicin maalin maalmaha ka mida inuu salaad ka tegey nabi maxamed maalina salaadda kama tegin wakadalik asxaabtii rasuulkana sala allahu alayh wasalam mar qura inay salaadda ka tageen oo yidhaahdeen derajo ayaan gaadhay takaaliifta layga dhaafayo ma dhici ilaa akhiru laxda nebigu sala allahu alayh wasalam ilahay waa caabudi jira ma yaqiina nebigu gaadhin oo iyagu gaadheen baa jira jawaabtu waa maya marka ahlucilmigu waxay ku kulansan yihiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiinu in looga jeedo yacni ilaa geeriduu ku imanayso ilaahay caabud saasaanu nebigu ahaa sala allahu alayh wasalam cibaadada waa daa'ima ruuxa yidhahda takaaliifta wakhti layga dhaafaa la gaadhayaa ama weliyada qaar baa gaadhay ama anigaaba gaadhay oo qof caqligiisu joogo ayaa takaaliifta calaa sabiili karaama looga dhaafaa taasi waa kufri akbar waana kufri iyo gaalnimo yacni markaa milalkii iyo diimihii munazalka ahaay oo dhan laga wada gaaloobay oo diin sidaa sheegaysaa ma jirto hadday tahay diinta islaamka iyo hadday tahay diimihii hore ilaahay soo dejiye midnaba kitaab sidaa sheegayo munazali ma jiro abadan siday taasi u jirtaa iyadoo ilaahay khalqiga u abuuray cibaadada wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum adiladu saasay inoo sheegaysa wa qaaluu lii ya hada tarakta salaataka walam yaclamuu annii usallii bimakkati mukharifiinta mid ka midine waxau yidhi cabdulqaadir bay u nisbeeyeenoo ku beena abuurteena ma odhan isagu yar nin saalixuu ahaaye wa qaaluu lii ya hada tarakta salaataka waxay igu yidhaahdeen kaasow salaadaadii waad ka tagtay walam yaclamuu annii usallii bimakkati almanaaqib ashayaaniya ama alfuyuudaat ashayaaniyu ku yaallaa hadalkaasi yacni kadiban wazuuran baa loogu magacaabay alfuyuudaat alrabbaaniya laakiin magaciisa saxda ahi waxa weeye waa alfuyuudaat ashayaaniya wey haddii marka ay jirto ruux markaa salaadda mar kastaba maka ku tukanaya nebi maxamed baa sala allahu alayh wasalam ku tukan lahaa nebi maxamed baa sala allahu alayh wasalam ku tukan lahaa waayo salaadda lagu tukado masjidulxaraamku boqol kun oo salaadood bay ka fadli badantay markaa nebigu sala allahu alayh wasalam maalin maalmaha ka mida inuu yidhahdo iska tukada anigu waxaan ku soo tukaday masjidulxaraamkii ama kacbadii ayaa ku soo tukadee ma dhicin maa waqacat ma fadiilo nebigu gaadhi waaye iyagu gaadheen ma fadli nebigu aynay helin bay heleen waata kale nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ayaantii xudaybiya kacbada inuu galo cumraysto waa loo diiday waa loo diidey mu odhan waxa weeye dee halkan ii diida hawadaa baan iska dawaafayaa ila kacbada halka ku beegane hawadii iyaduna waxaweye waa kacba samtiga ku beegani waxaweye waa kacbadu haddaa dhulka ii diidaan hawadaan dawaafaya kacbada korkeeda markaasana waxba markaa igu samayn karaan ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam saas karaamaduna waxa weeye miduu weligu qudro u leeyahay ma aha ee waxa weye waa shay un ilaahay ku sharfayo oo uu siinayo oo isagu maqduro iyo awood iyo marka waxa weye aan u lahayn mucjizaadka xataa nebiyada haddaan mucjizada ilaahay siin nebigu markaa iskama keensanayo calaa kulli xaal karaamaadka adilada u daliilka waxaa ka mid a qisadii asxaabu kahf saddex boqol iyo sagaal sano ayay hurdeen oo aan jidhkoodii awooddoodii baabiin oo aynay dhiman oo aynay ciidi cunin waa saddex qarni iyo sagaal sano muddada intaa la eg bay hurdeen awooddoodiina waxba isuma isuma dhimin may dhiman taagdarra kuma dhicin jidhkoodii ma baabi'in markii dambena waxay is yidhaahdeen badde waxa weye maalin baa hurdeen sidaasay la ahayd waxay ahayd karaama waxaa kaloo ka mida karaamaatul awliyaaga qisadii maryama kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa mar kastoo uu nebi zakariya u soo galo maryama waxa uu ka helaa agteeda yacni risiq iyo samaraad aan beled kala oolin oo ilaahay ku arsaaqay waxay ahayd karaama karaama ay adillo badan baa ku soo aroortay karaamada oo aayaadkii axaadiisba leh marka tafsiilka ku saabsan mas'aladaasna waxaa loo raajici karaa kitaabka la yidhaahdo alfurqaanu bayna awliyaai araxmaani wa awliyaai shaytaan ummaddan qaybteedii hore saxaabadii iyo taabiciintiina waxaa ka dhacay ashyaa karaamaada waxaa ka dhacday qaarkood in dab lagu riday oo dabku gubi waayey abuu muslim alkhawlaani inuu ahaa baan filay waxaa ka mid a qaar badda kor socday oo baddu liqi weyday alcalaa ibnu xadrami iyo sacd ibnu abi waqaas ba waa ka dhacday inay markaa iyagoo gaalada la dagaalamaya ciidamadii badda kor socodsiiyeen ay baddii markaa kor mareen ayaa waxa weeye dhacday karaamaadka ka dhacay bay ka mid ah waxaa ka mid a qaar loo soo nooleeyey faraskoodii osilat bnu ashyam isagoo jihaad ku jira ayaa faraskii ka dhinta markaasuu ilaahay baryey markaasuu ilaahayow axad khalqigaa ka mida mannaha igu yeeli manno inuu igu yeesho yacni markaa ha ii sabab markaasaa ilaahay faraskiisi usoo nooleeyey markaas waxa weeye markaa hawshiisi kusoo dhammaystay jihaadkii ku galay markii dambe markaa waxa uu soo noqday gurigii uu tegey ayuu yihi markaa toorahayo inooga soo roga ammaana weeyaane ammaana weeyaan waa laynaga qaadanayaa inooga soo roga markaa waxa toora waa laga soo rogay dabeedna markiisa halkii bu dhintay karaamaadka waxa weeye dhacay ayay markaa ka mid ah karaamaadka dhacay ee ummaddan qaybteedii hore ka dhacay ayay ka mid ah markaa sheikhu waxa uu tilmaamayaa umuuraha markaa khawaariqulcaadaadka ee karaamaadka ahi waxay ku dhici karaan yacni waxyaalaha ogaalada iyo awoodaha mid walba waa ku dhici karaa oo wuxuu noqon karaa wax in la ogoysiiyo karaamay noqon kartaa wax in loo faydo la kashfiyo la tuso karaamay noqon kartaa waxaanu awoodi karaynin inuu waxa weeye markaa la awoodsiiyo la mid awoodaya laga dhigo kullu daalika waxay noqon karaan baabulkaraamaat waa soo gudageli karaa waxyaalaha markaa la ogeysiinayo waxaa soo gelaya umuuro waxa weeye yacni inaga qaybo inaga qarsoon in ama lagu ilhaamiyo ama markaa in loo kashfiyo oo la tusaba yacni umuuraha noocaas oo kalea soo guda geli kara waxyaalaha qudrada iyo awoodda waxaa soo guda geli kara sida waxa weeye markaa risiqaan dhulka oolin ama markaa samaraadaan dhulka oolin in la siiyo isagoo gaajaysan arsaaq in la siiyo min cindi illaah ama markaa waxa weye biyo in la siiyo wahalu majara umuuraha noocaasina waxa weye soo guda geli marka ruuxii lagu arko khawaariqulcaadaad in karaamo loo maleeyo ma aha ilaa waxa weeye la hubsado shareecada sida ku yahay waayo waxaa jira sixirka waxaa la yidhahdaa waa khawaariqulcaadaad umuuro iyaraa jira xaalada ah axwaal shaytaaniya jira dhammaantoodna waxa weeye khawaariqulcaadaad bay noqon karaan khawaariqulcaadaad ayay noqon karaan waxyaale caadada dilaacsan oo khilaafsan ayay noqon karaan haddaad eegto dajaal axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam inoo sheegay dajaal ninka la yidhaahdaa inuu odhan doono samada roobkii soo daa dabeedna roobkuu di'i doono oo haddana dhulka odhanayo nabaadkaaga soo saar oo nabaadkiiyo geeduhu isku marki markiiba ay soo baxayaan dadka qaarkeed qaarkood hadday dajaal arki lahaayeen waxay odhan lahay waa weli karaamo badan dajaal cadar hadday dadka qaarkood arki lahaayeen iyo waxyaalaha uu samaynayo waxay odhan lahaayeen waa weli karaamo badan waayo roobkiibuu odhanayaa soo daa markaasaa roobku soo da'ayaa dhulkiibuu odhanayaa geedaha soo saara markaasaa isla markiiba geedihii soo boodaya hadda waa isla markiiba khasnadaha kugu jira dhulkay soo saar buu odhanaya markaasay dibadda usoo tuuraysaa qof muuminuu qabanaya markaasuu dilayaa oo waxa weeye jirkiisa laba u kala goynaya laba isla eg intuu u kala jaro ayaa waxa weeye uu midba gees ku tuuraya kala dhex maraya markaasuu odhanaya qum istaag markaasuu dhab intuu isku yidhahdo noolaanaya qofki dee waana cadow ilaahay cadowyada ilaahay kuwa ugu daran weeye weli ma ah karaamana ma lah umuurahan waxa weeye waa umuuro uu ilaahay markaa isagana ku siluminayo dad kalena uu ku fitnaynayo ku imtixaanayo istidraaj baa looga jeeda waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam idaa ra'ayta arajula idaa ra'ayta allaha idaa ra'ayta allaha yucطi yucطi cabdahu cala macaasiihi yucطi cabdahu ma yuxibu cala macaasiihi faclam anama dalika istidraaj aw kama qaala sala allahu alayh wasalam haddaad aragto ilaahay oo yacni markaa qofka siinaya wuxuu jecel yahay isagoo qofku macaasidii ku sugan iyo xumaantii haddana wuxuu jecel yahay uu ilaahay siinaya haddaad sidaa ku ogaato waxaad ogaataa taas inay tahay yacni waxyaalo yacni lagu sabaansabayo oo lagu luminaayo inay tahay ogow sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun waa noocaas waa si ay ugu siloomaa ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ذنب إني كررصدان بقى لوجه ذنب إني كررصدان أيا لوجه مركا الأحوال الشيطانية وإن الوكت من آدي آد وإن ليس إلى عليه qofkan inuu weli yahayna calaa sabiil yaqiin inagu ma garan karro haddii aan nas iyo daliil loo haynin waayo dee iimaankiiyo taqwadiiba asalkeedu wuxuu ku jiraa qalbiga ataqwa haa huna ataqwa haa huna ataqwa haa huna wa ashara ilaa sadri xadiiska saxiixa taqwadu qalbigay ku jirtaa bimacnaa asalkeeda ugu weyni qalbigay ku jirtaa iimaankuna asaasi le marka qofkii waxa weeye inuu iimaankan iyo taqwadani qalbiga ay kaga jirto inagu ma xaqiiqsan karno waan malaynaynaa ida kana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzaki cala allahi axada marka calaa kulli xaal waa saas su-aal haddaynu isweydiinno su-aashaasi waxay tahay welinimada karaamadu ma shardi bay u tahay jawaabtu waa maya welinimada shardi uma aha karaama waayo waxaa dhici karta ruuxu inuu weli yahay oo karaamo wax ah oo bimacnaa khawaariqulcaadaat baynu ujeednaa aynay ka muuqan baa suurooda inaynay ka muuqanin baa suurooda shardi uma aha welinimada karaamo wax la yidhahdaa shardi uma aha karaamo wax la yidhaahdaa shardi uma aha daliil markaa sheegaya inay shardi u tahayna ma jiro su-aasha labaad aynu isweydiinaynaa waxay tahay qofku karaamada inuu karaamo marka ay ka muuqataa wilaayada shardiga inay u ahaan laakiin kamaalkii wilaayada ma tilmaamaysaa welinimadu inay kaamil tahay oo dhammaystiran tahay jawaabtu waa maya iyadana ma tilmaamayso waayo waxaa suurowda laba ruux oo mid ay ka muuqatay waxyaale caadada khilaafsani midna aynay ka muuqan inuu ilaahay agtiisa fadli badan yahay kaa aynay waxba ka muuqan wax caadada khilaafsan oo ka muuqda inay jirin taasna waxaynu ku qiyaasi karnaa saxaabada karaamaadka laga soo wariyaa waa yar yihiin waa tii imaam axmed ibnu xambal la weydiiye la yidhi maxay karaamaadku taabiciinta iyo innaga inoogu fara bateen dadkeennan dambe ay saxaabadii rasuulkana sala allahu alayh wasalam ugu yaraadeen wuxuu imaam axmed ibnu xambal ku jawaabay saxaabada iimaankooda kaamil ahaay oo dhammaystirnaa sidaas aawadeed in lagu kabkabo marba in wax la tuso oo iimaankooda lagu kabo oo lagu xoojiyo oo lagu sugo umay baahnayn waayo iimaankoodaa kaamil ahaa laakiin innaga iimaankeennaa naaqis ah iimaankeennaa daciif ah oo naaqis ah sidaas aawadeed ayaa marba wax layna tusayaa si aynu markaa cidhbaha aynaan dib ugu laabmin aynaan diinta uga noqon aynu ugu sugnaano tahbiit baa looga jeeda karaamaadka saxaabada laga soo wariyaa waa qaliil jiddan aad iyo aad bay u yaryihin abubakar oo ugu fadli badan awaliintiiyo aakhiriintaba dadkii hore iyo dadka dambea marka laysku wada daro ugu fadli badan marka nebiyada laga reebo oo ruux nebiya mooye ruux kaloo ka fadli badan iyo mid kaloo la fadliya lama helayo haddana karaamaadka laga soo wariya wariyaa waa qaliil wax aad u yar wey dad dambe oo mutaakhiriinta ka midana waxaa laga soo wariyaa karamaad karaamaad fara badan dee taasi ma tilmaamayso inuu ka fadli badan bale waxaa dhici kartay culimmadu yidhahdeen qofka inay u fiican tahay karaama inayna ka muuqan ayba dhici karto karaamada ka muuqata inuu kuwa fitnoobo watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnahu biha walakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaa famahaluhu kamahali kalbi in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad qisada halkaa laynoogu sheegayo waa nin yani waagii hore wanaagsanaa oo daahirkiisu markaa uu yani wanaag la iman jiray muuqaalkiisa sare marka waxyaalo karaamaadaa ka muuqan jiray culammadu waxay yidhahdeen mujaabu dacwo ahaa ducadiisaa la aqbali jira aataynaahu aayaatina baa ilaha yidhi aayaadka iyagaanu siinay marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen karaamaad baa la siiyey oo wuxuu aha mustajaabu dacwa haddana markii dambe waxyaalihii markaa ducadiisii in la aqbali ducadiisii la aqbali jiray markii dambe waxay u sababtay fitna oo shareecadii waa ka xubsiibtay waa ka gaaloobay marka waxa weeye calaa kulli xaal qofku inaan karaama ka muuqan baaba dhici karta waqtiyada qaar inay u fadli badanto oo u fiican waqtiyada qaarna inay ka muuqataa waa u fiican oo waxaa laga yaaba waqtiga takhbiitkoo kale u sababayso inuu shareecadii ku sugnaado karaamadaasoo kale waa u fiican laakiin calaa kulli xaal inuu ku kadsoomo yani markaa ma aha waa inuu iska ilaaliya waayo rubama waxaadna dhici karta inay fitno noqoto halkaasuu ku joogaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحين قد بيي موضوع قصة صن كرامات الأولياء وحنت المام يا مسألة كرامات وقطع تعلق ضوء وإن شاء الشيخين مسألة سوحي تعي تدك قبورية ama awliyada caabuda ama quluwigaba ku sameeyey bicibaara ukhraa awliyada waxay yidhaahdaan karaamaat alawliyaa siday weliyadu karaamo u leeyihiin markay nool yihiin ayaa markay dhintaanna ay karaamo u leeyihiin oo karaamadoodu go'i mayso dhimashada ay dhintaan ku go'i mayso waxaana yidhaahdeen qofka aan geeridiisa dabadeed karaamo yeelan dee xaalkiisu inaanu siiba ridnayn bay ku tilmaamaan siduu markaa sheegayo jawhaaratu tawxiidka ka sharxay ee tuxfatulmuriidka laftiisa uu tilmaamayo marka waxa weeye wax daliiloo sheegaya awliyadu inay karaamo leedahay marka ay dhintaan dabadeed oo daarta adduunyo ay tasarruf ku yeelanayso ma jiro adilada ku soo aroortay karaamaatul awliyaa dhammaantood waxay tilmaamayaan marka ay nool yihiin inay karaamo leeyihiin laakiin geeridooda dabadeed bay karaamo yeelanayaan taas iyadii wax daliila male laa daliila calayha min alkitaabi wasunnati wa ijmaaci ahli sunna wax daliila oo masaladaa tilmaamaya ma jiro hadday tahay xagga kitaabka ilaahay ee qur'aanka hadday tahay xagga sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam hadday tahay xagga ijmaaca geesnaba daliilkama laha in la yidhaahdo awliyadu tasarruf bay ku leeyihiin daartan adduunyana markay dhintaan dabadeed taasi waxay ka hor imanaysaa adilada sharcigaa bay ka hor imanaysaa day awliyadu tasarruf ku leeyihiin daarta adduunyo markay dhintaan dabadeed muxuu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ugu yeelan waaye saxaabadiisii qaarkood markay isdilayaan muxuu u kala waanin waayey oo intuu soo baxo uu u heshiisiin waayo xaqana ugu kala sheegi waayo masaa'il fara badan oo saxaabada ka ishkaal gashay baa jirta masaa'isha noocaasa nebigu sala allahu alayh wasalam muxuu bayaan shaafi ah oo bogsiiya uu uga siin waayey asxaabtiisii marka in la yidhaahdo ruux kale ayaa soo baxaya oo geeridiisa dabadeed intuu xabaalaha ka soo baxo xabaasha ka soo baxo ayuu adduunyada tasarruf ku yeelanayaa cala sabiili karaama ayaanu waxyaalo u samaynayaa waxaa samayn lahaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waxaa samayn lahaa nebiyadii iyo rusushii ka horraysay ayaa samayn lahaa ghaswatu beder waxay ahayd mawdic iyo yani markaa aada u shiddo badan rasuulu llaahi moxamed sala allahu alayh wasalam ma odrhan nebiyadii iyo rusushii ay ka soo kacay cala sabiili alkaraama noogu gargaara adiladana kuma soo aroorin inay rusushiiyo nebiyadu u soo baxeen calaa sabiili karaama oo dagaalka beder la yidhahdo a ka qayb galeen ama dagaaladii kale ee muslimiinta laysu soo gaashaanbuuraystay sida ghaswatulkhandaq oo cabsidu aad u daraatay boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi ayaa jiray boqol iyo afar iyo labaatan kun boqol kun iyo afar iyo labaatan kun oo nebi ayaa jiray laynama odhan way soo baxeen ghazawaadkaana waa ka qayb galeen lama odhan hadday maqduro iyo awood u leeyihiin inay markaas soo baxaan oo ka qayb galaanna kamay baaqdeen waayo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam inay rumeeyaan oo raacaana u gargaaraan baa ballan lagaga qaaday nebiyadoo dhan waid akhada allahu mihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikmatin uma jaa'akum rasuulu musaddiqun lima macakum latu'minunna bihi walatansirunna qaala aqrartum waakhadtum cala dalikum isrii qaaluu aqrarna qaala fashhaduu ana macakum min ashaahidiin a'immadii ahlu sunnahana wax sheegay oo yidhi awliyadu calaa sabiili karaama ayay tasarruf daarta adduunya ku leeyihiin bacda mamaatihi majra bale markay nool yihiin iskadaa markay dhinteen ayayna tasarruf ku lahayn kownka ay maamulayaan oo deberayaan axwaashooda xaaladaha koonka iyo jiritaanka ay maamulayaan oo ciday doonaan marka waxa weeye ay nasriga siinayaan ciday doonaanna ay jebinayaan waxay doonaanna ay samaynayaan dhibaatana ay faydayaan roobka ay keenayaan tasarufaadka iyo tadbiiraadka noocaasa tadbiirka caynkaasa markay noolaayeen bayna lahayn ilaahay waxa weeye qul man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi am man yamliku alsamca walabsaara waman yukhriju alxaya min almayiti ويخرج الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله مشرك العرب إلهي وحاو إنه الشيء شنطة أمورات مركا لو يديه وأي كمتها أمورها يدبر أمامره قال ذي عربيد ما يورنشرين أولياء ما مش ما يورنشرين أي وحاو يورنشرين الله عيد كلنا كما إلا رشرين taasi waxay ku tilmaamaysaa inay u rumaysnaayeen tadbiirka iyo arsaaqda dhammaantii inuu ilaahay la gaar yahay aan cidinla wadaagin taasay ku tilmaamaysaa waayo hadday jiraan cid ay ka rumaysan yihiin tadbiirka umuuraha inay iyagu dabarto way sheegi lahaayeen way sheegi lahaayeen mar haddaynay sheegin waxaa markaa laga qaadanayaa inaynay cid kaloo i rumaysnaayeen ayna jirin maanta dad muslimiin sheeganayaan waxay odhanayaan marka la weydiiyo awliyada markaa caalamka deberta oo maamusha ama arwaax awliyo ayaa deberta shirkigoodu iyo kufrigoodu waa ka daran yahay shirkigii mushrikiilcarab waayo tadbiirka iyagu markaa umay rumaysnayn ilahay in cidinla wadaagto marka calaa kulli xaal arrinka noocaas saas yada abubaatin u yahay aanu wax saxa aanu u ahayn masalada noocaasna si mufasala waxaa markaa uga hadlaya sheikha marka la yidhaahdo suncu llahi alxalabi kitaabkiisa la yidhaahdo sayfullah calaa man kadaba cala awliyaai illah kitaabka noocaasu aad ugaga hadlaya masalada noocaasa adilada faraha badan la diidaysana markaasuu soo arooriy waxaana ka mid a adilada diidaysa in la yidhaahdo tadbiirka caalamka caalamkay wax ka maamulaan oo ay waxay doonaan sameeyaan markay dhintaan awliyadu xadiiskuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min ixdaa halaat qofka bini aadamka hadduu dhinto camalkiisu waa go'aa saddex mooyaane saddex mooyaane camalkiisa kale waa go'aa xadiisku waa caam insaan oo dhan baa loo jeeda camalku isagu shaqaysanayay waa go'a laakiin acmaashii uu sababay ajarkeedu waa u socdaan hadday tahay sadaqa jaariya waqafyo u waqfay sida masaajidda ama waxyaalo la mida ama markaa yacnii waddooyinuu sameeyey biriijye uu sameeyey cusbitaallo bilaasha uu sameeyey yacni malcamado bilaasha markaa uu sameeyey oo waqaf uu ka dhigay kullu daalika markaa yacni ceelaal markaa uu sameeyey sadaqa jaariya kutub markaa uu waqfay yacni waxa weye waxyaalaha u waqfay ajarkoodu waa u soconaya shay labaad baa u socdaa waladun saalixun yadcuu lah ama markaa ilmo wanaagsan u soo duceeya ubadkiisa iyo tafiirtiisa cid ah oo u soo ducaysa taasna waa anfacaysa dadka kale muslimiintu hadday u soo duceeyaanna waa anfacaysaa laakiin waxaa loo soo gaar yeelay ducada yacni tambiih laynagu baraarujinayo in ducada marka aad yacni loogu dadaalo waalidada loo ducaynayo taasaa laynagu baraarujinaya shay kale saddexaad waxa weeye waa cilmi lagu intifaacay oo cid baray kuwa ajarkoodu waa u socdaa man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili laakiin camalkii kale oo dhami waa go'a lama odhan daaru dunyaa intuu yimaado ayuu xajiyaa ama acmaal sameeyaa marka sidaas aawoodee masalada noocaasa in lagu kadsoomo sidaas yadabaydo قال الشيخ رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا انتهى دبدي طريقة أهل السنة والجماعة وحكم إذا اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم رادتك رسولك صلى الله عليه وسلم إلا راعه باطنا وظاهرا يعني كل يكرمد والبا بمعنى هوس يضل مد والبا إلا راعه oo xagga qalbiga iyo qasadka iyo ictiqaadka in laga raaco oo nebigu wuxuu ictiqaadinayo rumaynayo in la ictiqaadiyo wuxuu niyeeyo in la niyeeyo wuxuu u qasdiyey in loo qasdiyo daahirkana in laga raaco oo wuxuu sameeyey in la sameeyo wuxuu ka tegeyna laga tago watibaacu sabiili waitibaacu sabiili saabiqiina iyo waddadii kuwii hormaray in la raaco ee alaawaliina horreeyey oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ahaa iyo waalansaari ansaarta ka mid ahaa waitibaacu wasiyati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam iyo dardaarankii rasuulka sala allahu alayh wasalam in la raaco waitibaacu waxay ku cadfan tahay itibaacu alaathaari itibaacu aathaari rasuuli sala allahu alayh wasalam taasay ku cadfan tahay واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يدردارا كرسولك صلى الله عليه وسلم إلى الراعة حيث قال قرت النبي يري صلى الله عليه وسلم وقدر دارمي قرت يري عليكم بسنتي وحال لازمتان سنهي عليكم بمعنى إلزموا وحال لازمتان بسنتي سنهي عليكم كركينا وحاهاتي ورنويسي وهو اسم فعل waa ismu ficil amar macnihiisuna wuxuu u dhacayaa ilzamuu waxaa laasimtaan oo ku sugnaataan bisunnatii sunnahayga dariiqadayda wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina khulafadii hanuunsanayd waddadoodana ku sugnaada almahdiyiina la hanuuniyey min bacdi aniga dabaday yacni markaa khulafada ah ee aniga iga dambeeya ama xaal ay khulafadaasi yihiin kaa'iniina min bacdi qaar iga dambeeya ay ahaadeen tamasakuu bihaa qabsada ku dhega tamasakuu bihaa yacni sunnaha ku dhegoo qabsada wa cadduu calayha waxaa ku qaniintaan binnawaajidi dowsdambeedyada ku qaniina caddu yacni waxaa ku qaniintaan calayhaa sunnahaas binnawaajidi gowsdambeedyada ku qaniina bimacnaa ku dhegaa laga tilmaamaya wa iyaakum wa muxdathaati alumuur wa iyaakum waxaan idinka digayaa wa muxdathaati alumuur idinkiiyo waxaan idin kala digayaa umuuraha kuwooda la soo darriisiyey bimacnaa ixdaruu min albidac baa macnuhu dhacaya bidcooyinka ka digtoonaada fa inna kulla muxdathatin bidca maxaa yeelay wax kastoo la soo darrisiiyaa waa bidco wa kulla bidcatin bidco kastaana dalaalatun waa baadi bidco kastaana waa baadi wa yaclamuuna waxay ahlu sannuhu og yihiin ana asdaqa alxadiisi kalaamu allah ana asdaqa alkalaami kalaamu allah waxay og yihiin ahlu sunnuhu ana asdaqa alkalaami warka ugu runta badani kalaamu ullahi hadalka ilaahay inuu yahay wa khayra alhadyi dariiqa lagu hanuuno ta ugu wanaagsanna ee ugu khayrka badanna hadyu muxamadin sala allahu alayh wasalam waa dariiqadu nebi muxamed sala allahu alayh wasalam ku hanuunay alhuda iyo alhadi farqa u dhexay alhuda waa masdarkii hadaa yahdii hudan amaa waxa weeye hadyigu wuxuu noqonayaa in dariiqada lagu hanuunayo lafteeda looga jeedo dariiqada lagu hanuunayo lafteeda in looga jeedo ahlucilmigu saasay u kala farqiyen wa yu'hiruuna kalaam allahi calaa kalaami gayrih wa yu'hiruuna waxay ka doorbidayaan oo ka fadilayaan kalaam allahi hadalka ilaahay calaa kalaami gayrih hadalkii cid kale tidhiba waxaa laga hormarinayaa oo laga fadilayaa oo laga sarraysiinayaa hadalka ilaahay hadalka ilaahay baa la sarraysiinayaa oo hadal kale oo dhan laga sarraysiinaya hadalkaa kale oo min kalaami asnaafi innaas yacni noocyada dadka noocay doonaanba ha noqdaane hadalkooda ka mida wa yuqadimuuna waxay fadilayaan waa taqdiimkeenna hore u sheegnay wa yuqadimuuna waxay fadilayaan hadya muxamadin sala allahu alayhi wasalam dariiqada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ku hanuunay calaa hadyi kulli axadin yacnii ruux kasta iyo qof kasta dariiqaduu ku hanuunay yacni way ka fadilayaan dariiqada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ku hanuunay oo waxay fadilayaan dariiqada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ku hanuunay bay fadilayaan walihaada summuu sidaas aawadeed baa loogu magacaabay ahla alkitaabi wasunnati kuwii kitaabkiiyo sunnada u ehelka ahaa baa lagu magacaabay summuu siiqada waxa ku kulmay amar iyo ficil mugayaru siiqa ah ama mabniyu lilmajhuul ah markaa siyaaqa lagu kala eegaya ka looga jeedo yacni marka waxa weeye ma waxaa loo jeedaa amar mise waxaa loo jeedaa ficil mabniyu limajhuul ah ayaa loo jeedaa oo maadi ah siyaaqa lagu kala eegaya walihaada sidaas daraaddeed ba summuu waxaa loogu magacaabay ahla alkitaabi wasunnati kitaabkiiyo sunnada kuwii u ehelkaa samaa waxay ka mid tahay toban ficil oo mid waliba yacni uu qaato laba mafcuul marna toos u qaato marna mafcuulka labaad uu ba' ku gaadho samaa baa ka mid ah laba mafcuul baa la siiyaa mar toos baa loo siiyaa samaytu ibnii muxammadan toos baa labadii mafcuul loo siiya marna waxa weeye labada mafcuul ka dambea ba' lagu gaadhsiiyaa samaytu ibnii bimuxammadin marka labaduba lugatulcarab waa ku jaa-is iyadoo keliyana ma ahe waxa wey toban ficil weeye shadaraat yani dahabka shuduuru dahabka ayaa markaa akhirkiisa markaa ku qori jiraan filaya walihaada sidaas daraaddeed baa summuu waxaa lagu magacaabay ahla alkitaabi wasunnati kuwii qur'aanka iyo sunnada u ehelka ahaa ayaa lagu magacaabay ahlu sunnaha wa summuu waxaa lagu magacaabay ahla aljamaacati ijtimaaca xaqa lagu kulmo kuwii ehelka u ahaa taana waa lagu magacaabay lianna aljamaacata hiya alijtimaacu maxaa yeelay jamaacadu waxa weeye waa kulanka iyo midnimada weeye nusakha qaarkood waxaa ku dhacay lianna aljamaacata fi lijtimaaci oo nuskhada waxa weeye ibnu cuthaymiina aan hayana saasaa ku taala laakiin waa khata matbaciya sida nusakha kale kitaabka markaa dhammaantood markaad raajacdo ay qorayaan ayaa sawaaba hiya alijtimaacu saasaa sawaaba lianna aljamaacata maxaa yeelay jamaacadu hiya alijtimaacu waa kulanka xaqa lagu kulmo yacni weeye marka jamaaco luqada waxaa lagu yidhaahdaa kulan yo iswaafaq ayaa lagu yidhahdaa wa diddaha yacni markaa lidkeeduna wa lianna diddaha alfurqatu waxaa ku bannaan diddaha iyo didduha inaad waxa weeye maxalka ku cadafto aad markaa didda goddo iyo inaad markaa lafdigeeda ku cadafto aad kor dhigto labaduba ku bannaan wa diddaha lidkeeduna alfurqatu wa tafaruq alfirqa daa'ifadaa la yidhaahdaa ama alfurqa wa atafaruq ayaa la yidhahdaa haddafa'du waa godan tahay alfurqaa loo jeedaa wa diddahaa marka wa didda aljamaacati jamaacada waxa ku lid waxa ku lid ah jamaacada wax yani ijtimaaca waxa ku lidi ah yacni alfurqatu tafaruqa haddii laakiin la yidhaahdo jamaacada lafdigeeda waxa ku lidi ah alfirqatu muxuu idiin dabdinayaa cufaad u kordhi u hoos dhigay ma jiraan calaa kulli xaal yani marka waxa ku lidi ah waxa weeye waa marka waxa weeye tafaruqa ayaa ku lidi ah ijtimaacaas waxaa ku lidi ah iyo jamaacadaas waxaa ku lidi ah alfurqatu tafaruq baa ku lidi ah wain kaana lafdu ljamaacati haba ahaado erayga jamaaca la yidhaahdaa qad saara mid noqday isman magac linafsi alqawmi almujtamiciina yacni qolada markaa kulantay ee ijtimaaca samaysay laftooda magacba ha u noqdee laakiin asalkiisu wuxuu ahaa jamaaca in looga jeedo ijtimaaca ahluljamaaca haddii la yidhahdana waxaa looga jeedaa ahlulijtimaac ayaa looga jeedaa marka markii dambe waxaa lagu sameeyey naqli loo guuriyey ijtimaacii laftiisii in lagu magacaabay qowmkii ijtimaacayey laftoodii in loo bixiyey jamaaco laakiin asalku wuxuu ahaa jamaaco in ijtimaaca la yidhaahdo taasi waa naqli curfi ah walijmaacu ijmaacu huwa alaslu althaalithu waa asalka saddexaad alladii yuctamadu calayhi fi alcilmi waaddiin asalkaa saddexaadoo cilmiga iyo diintaba yacni loo cuskanaayo yacni sidaas yadaa weeye wahum yazinuuna wahum ahlu sunnuhu yazinuuna waxay ku miisaamayaan bi hadihi alusuuli athalaatati asalladaa saddexda ah kitaabka sunnada iyo ijmaaca jamiica maa kii dhammaantii calayhi annaasu dadku ay ku sugan yihiin oo min aqwaalin wa acmaalin baatinatin aw daahiratin mima lahu tacalluqun biddiin yacni dhammaan waxay dadku ku sugan yihiin hadday odhaahyo tahay hadday camalla tahay qaar qarsoon hadday tahay camalladaasi aw daahiratin ama qaar muuqda hadday tahay mima lahu tacalluqun biddiin kaasoo markaa yacni markaa ahaaday wax markaa diinta xidhiidh la leh yacni wixii wax alla wixii diin ku saabsan saddexda asal baa lagu miisaamaya ahlu sunna waljamaca ku miisaamaya kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca laakiin wixii adduunye ku saabsan iyada waxa weeye haddaan shareecadu aynay xaaraantinimayn waa lala imanayaa antum aclamu biumuuri dunyaakum baa lagu camal falayaa laakiin wax alla wixii diin ku saabsan noocay doonaanba ha ahaadaane waxaa lagu miisaamayaa saddexdaa asal bay ahlu sunna waljamaca ku miisaamayaan walijmaacu aladii yandabidu ijmaaca xadaysmayaa ee la ogaan karayaa huwa maa kaana calayhi salafu saalixu waa waxay ku sugnaayeen asalafu saalix yacni salafkii yacni wanaagsanaa yacni waxay ku sugnaayeen weyi kuwii hormaray ee wanaagsanaa id bacdahum kahura alikhtilaafu waintasharat alumma maxaa yeelay iddaasi waa tacliiliya bacdahum salafkaa dabadood kahura alikhtilaafu iskhilaafku waa farabatay waintasharat ilummatu ummadduna waa faaftay oo waxa weeye mashaariqu alardi wa maqaaribiha bay ka dhacday ummatu muxamed sala allahu calayh wasalam yacni waa kala tafaraaruqeen oo qaarba dhul bay degeen qaarba qaarad iyo waddan iyo beled bay tageen markaa sidaas aawadeed yacni markaa diyaartoodu waa kala fog tahay markaa lama ogaan karo salafkii wakhti ka dambeeya yacni ummad inay ummadda ijmaac ka dhacay iyo inaanu ka dhicin mid la ogaan karo ma aha sheekhu mawduucan waxa uu inoogu tilmaamayaa ahlu sunna waljamaaca waxay raacayaan oo dariiqadooda ka mida inay nebiga sala allahu alayh wasalam raadkiisa ay raacaan oo ay nebigii ku daydaan siduu ilaahay uu yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa siduu ilaahay uu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuun yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum adilada iyo kuwa la midkii siday ugu soo arooreen waxay kaloo raacayaan ahlu sunna waljamaaca saabiqiintii hore ee muhaajiriinta iyo ansaarta ka mid ahaa dariiqadoodii bay raacayaan siduu ilaahay baa u yidhi wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaari wاladina اtabacuuhum bإxsaani radia allahu canhum waraduu canhu kuwii hormaray kuwii dheereeyey oo horreeyey ee muhaajiriinta iyo ansaarta ka mid ahaa iyo kuwa markaa iyaga raacay ee ku dayday oo si qummanoo wanaagsan u raacay ilaahay raalli buu ka noqday iyaguna ilaahay raalli bay ka noqdeen markaasaa la sheegay jannaadka ay gelayaanna la sheegay wuxuu kaloo ilaahay yidhi waman yushaaqiqa alrasuula min bacdi ma tabayana lahu alhudaa wayattabic gayra sabiili almu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiiraa markaa sabiilulmu'miniinka la raacayaana waa ariiqii saxaabada weeye waana markaa xadiisu liftiraaq laftiisu waa ka uu tilmaamayo sayn markaa sheikhu waa uu dib inooga keeni doono man kaana calaa mithli ma ana calayhi alyawma wa asxaabii siduu nabiguba sala allahu alayh wasalam uu yidhi marka raadaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam bay raacayaan macnaheedu ma aha waxa aanu nebigu sala allahu alayh wasalam cibaado uga jeedin in cibaado loo niyoonayo in cibaado loo niyoonayo taas iyada markaa ma soo guda gelayso waayo nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu cibaado uga jeeday in cibaadanimo looga jeedaa waxay tahay raacitaan nebiga sala allahu alayh wasalam la raacayo laakiin haddii wuxuu markaa cibaado aanu uga jeedin lala yimaado oo dabeedna marka waxaa weeye inta lala yimaado waxaanu nebigu sala allahu alayh wasalam cibaado uga jeedin in loo niyoodo cibaado waxay noqonaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam daahirka in laga waafaqay baatinkana laga khilaafay sheikhuna waa ka ku yidhi yacni markaa daahiran wa baatina nebiga kor iyo kolba kalba waa in laga raaca oo in lagaga dayda masalada noocaasana si fiican waxaa uga hadla shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaha qaacida jaliila fi tawasul walwasiila waxaanu ku jiraa mujalladka koowaad ee majmuucu fataawaha ayuu ku jiraa waxyaalaha halkaas soo gudagelaya waxaa ka mid a waxyaalaha markaa caadaadka nebigu sala allahu alayh wasalam u sameeyey waa in markaa aan cibaade ahaan loo samayn cibaade ahaan waa inaan loo samayn nebigu sala allahu alayh wasalam meelihii markaa uu fadhiistay ama degay ama waxa weeye markuu xajka ku socday ama hijrada ku socday meelihii u maray halkuu fadhiistayba in la fadhiisto halkuu markaa ku tukadayba in lagu tukado yacni in taas yadaa lala eeg eegto waxay noqonaysaa mid khalada hatuu cumar bnu khadaab yidhi yacni markaa yacni kuwii idinka horreeyey waxaa lagu halaagay kaanuu yatatabbacuuna aathaara anbiyaa'ihim wayatakhiduuna kanaa'isa wabiica yacni waxa weeye ummadihii idinka horreeyey waxaa lagu halaagay inay waxa weeye raadadkii ambiyadooda inay raacraaci jireen oo waxa weeye markaa ay u qasdin jireen sidaas iyadaa baa lagu halaagay markaasay ka dhigan jireen meelo lagu tukado iyo kiniisado iyo markaa meelo markaa ilaahay lagu caabudo ayay ka dhigan jiraan faman adrakathu salaatu fi tilka almasaajidi falyusalli wailaa falyamdi kay markaa salaadu ku haleesho meelaha uu nebigu ku tukaday sala allahu alayh wasalam markuu xajka u socday ha ku tukado kii kalena markaa ha ka dhaqaajiyo ha ka socdo oo yaanu markaa u qasdiyin yaanu u qasdiyin oo yani la doondoonanin yacni salaad nebigu sala allahu alayh wasalam makaan uu ku tukaday oo aanu uga jeedin takhsiis uu cibaado ku gaar yeelo idinku markaa uga jeedin ana cibaado ku gaar yeeshaan yacni asarkaasina waa ka asaxay cumar bnu khataab waa ka asaxay oo sanad saxiixu kaga soo arooray siduu sheekhulalbaani ba caddeeyey weliba waxa uu yeelanayaa xukmu rafci waayo wuxuu ka warramay ummadii hore ayuu ka warramayo waxa lagu halaagay taasna marka waxa lagu ogaan karaa waa waxyi marka waxa lagu ogaan karaa marka xukmu rafci ayuu arrinka noocaasi u yeelanaya saas aawadeed yacni markaa kaaruulxiraa iyo yacni khaaru thawr iyo in markaa hadda la galo cibaado loo galo oo khalawaat lagu sameeyo la yidhahdo ilaahay baan ku caabudayaa nebigaa galay sala allahu alayh wasalam ta noocaasi waa kalad waa mid aan saxaahayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam yacni qabla nubuwa ayay ahayd khaaru xiraa goortuu ku cibaadaysan jiray taana lama xujaysanayo bacda nubuwana yacni nebigu sala allahu alayh wasalam ma gelin oo waxa weeye kuma cibaadaysan markuu fatxu maka furtay nebigu sala allahu alayh wasalam ma gelin axad saxaabada ka mid oo galayna lagama soo naqlin marka sidaas aawadeed gelitaanka maanta la odhanayo kaaruulxiraa baan markaa gelaya aan cibaado ku samaynaya waxaa la odhanaya wax fadiilii kuma jirto wax fadiiliih kuma jirto ee fadligu wuxuu ku jiraa inaad kacbada ku tukato inaad masaajidada ku tukato inuu meeluu nebigu sala allahu alayh wasalam uu takhsiiska cibaadaadka uga jeeday inuu cibaadaadka ku gaar yeelo inaad meelihii oo kale ku gaar yeesho saas yadabay noqonaysaa waxyaalaha aanuu nebigu sala allahu alayh wasalam cibaado uga jeedina caadaad u sameeyey laftooda waa in markaa caadaadkun haddii loo sameeyo waxay noqonaysaa inaan xaraj ku sugnayn laakiin haddii cibaado looga jeedo waxay gudagelaysaa baabuulbidac ayay markaa gudagelaysaa saas aawadeed ba bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen yacni timaha in la kala rogtaa waxay tahay yacni waxay noqonaysaa markaa bidca oo loo kala rogto cibaadanimo iyo taqarub ilaahay loogu dhowaanayo sidaas yadaa loo kala rogto ama hadduu qofku caada ahaan iyo jeclaysii nafsiiisu iska jeclaysatay oo sidaa u kala rogto aanu cibaado uga jeedin taas waxay noqonaysaa laa xaraja fii daalik wax dhibaatiyo kuma sugna laakiin hadduu uga jeedo cibaadanimo yacni uu u sameeyo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxay gudagelaysaa baabuulbidac ayay markaa gudagelaysaa bay markaa yidhaahdeen marka fadiilo waxaweye gaar ah oo ku sugan sidaas yadaa ayayni markaa u jirin dardaarankii rasuulkana sala allahu alayh wasalam ahlu sunna waljamaca waa raacayaan dardaarankaasina wuxuu ahaa tuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi tamassakuu biha wacadduu calayha binnawaajid yacni taas yadaa weeye yacni dardaaranka rasuulku sala allahu alayh wasalam waa xadiiskii cirbaad ibnu saariya waana xadiis saxiixa ahlucilmi fara badanna waa saxiixiyeen marka xadiiskaasi nebigu waxa uu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam ummaddu inay iskhilaafi doonto ayuu sheegay marka waxa weeye cudurkii waa sheegay yacni waxa weeye dawadiina waa sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam marka ummaddu inay iskhilaafi doonto markuu sheegay oo ka warramay intayna iskhilaafin ka hor taasi waxay tahay oo ay noqonaysaa yacni mucjizaadkii rasuulka sala allahu alayh wasalam bay ka mid tahay waayo waxaan dhicin ayuu ka warramay siduu u sheegay ayayna markaa u dhacday yacni markaa siduu u sheegay ayay u dhacday innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiiran yacni waxa weeye kii noolaaday idinka idinka midi wuxuu arki doonaa iskhilaaf fara badan ayuu arki doonaa marka dawadiina nebigu waa inoo raaciya sala allahu alayh wasalam calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi sunnahayga laazimuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam sunnahana waxaa looga jeedaa dariiqadii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo dhan baa looga jeedaa sunnihii muqaabilka waajibka u ahaa loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa dariiqadii rasuulka sala allahu alayh wasalam qowlan wa camalan wa ficlan wa taqriiran yacni dhammaan waa soo gudagelaysaa waajibaadkiiyo sunanku dhammaantood waa soo gudagelayaan marka waa dariiqadii rasuulka sala allahu alayh wasalam hadday tahay xagga ictiqaadka xagga cibaadaadka xagga akhlaaqda yacni gees kastaba dariiqadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa markaa looga jeedaa waa macno caama ayaa sunnatii laga tilmaamay wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam ina amray inaynu laazimno sunnaha khulafada markaa raashidiintii hanuunsan inaynu laazimno ayuu ina amray taasna waxaa looga jeedaa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ayaa looga jeedaa waayo khulafada uu nebigu sheegayaa sala allahu alayh wasalam waxa weeye waa khulafadii nebiga ka dambeeyey ee ku dhowaa ee calaa minhaaji nubuwa ku soconayay ayaa looga jeedaa ama waxa weeye yani khulafadii dambe ma soo waxaana markaa sidaas in afartaa looga jeedo waxaa ku tusinaya xadiiska uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam alkhilaafatu bacdii halaatuuna sana khilaafada dabaday ahaatay waa soddon sano wuxuu u jeedaa markaa khilaafatun calaa minhaaji nubuwa soddon sano wey nebigu sala allahu alayh wasalam waxau dhintay sannaddii koob iyo tobnaad awalkeedii ayuu dhintay soddon sano marka loo geeyo koob iyo tobanna waxay noqonaysaa koob iyo afartanka awalkeedii bay noqonaysaa marka wakhtigaana marka la eego dhammaan waxaa soo gudagelaya khilaafadii abubakar tii cumar tii cuhmaan tii cali iyo waxa weeye lixdii bilood ee xasan marka uu hayay intuba waa soo gudagelaya intuba waa soo gudagelaya marka khulafaa raashiduun saas yadaabaa laga tilmaamaya وسنة الخلفاء الراشدين الراشدين وهنون سنة المهديين لهنونيين من بعدي يعني كي قدم بيا حال أيهين خلفاء سكائنين من بعدي كل ديقى النبي قول صلى الله عليه وسلم وقوس دنبادية ذاكو قنينة يعني وحوين إذا كتناسلين إلا لقى تناسلين لقى تقين آيا مركا وحديث كنت المامية ساسي هذا أي حديثك آه tilmaamaya halkan sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullaahi caleyh waxa uu ku tilmaamay mas'alo ku saabsan adaanka jumcada ee hore ayuu wuxuu odhanayaa yacni waa sunnadii cuhmaan maantana waxaa dhici karta qof aan cilmi lahayn inuu yidhaahdo adaanka jumcadii hore waa bidci yacni inuu saas yadaa yidhaahda ayaa laga yaaba dabeedna sheikhu arrinkaa waa radinaya waxaanu tilmaamayaa sunnada cusmaan inay tahay sunna mutabaca mar haddayna sunna rasuul sala allahu alayh wasalam ayna khilaafin axad saxaabada ka mida oo waxa weeye markaa yacni caaridayna aanu jirin calaa kulli xaal masalada ku saabsan adaanka jumcadee hore masalada noocaasi waa mas'alo uu markaa sameeyey cuhmaan ibnu cafaan waxaanu u sameeyey lilxaaja xaajo keensatay ayuu u sameeyey xaajadu u sameeyey waxay ahayd magaaladii madiine ayaa ballaaratay sidaas aawadeed mikrofoonno iyo waxyaalo codka ay ku gaadhsiiyaanna may haysanin sidaas aawadeed waxa markaa yacni dhacday ama markaa laga baqay in dadku adaanka ay maqli waayaan adaanuljumuca sidaas aawadeed ayuu adaan kale oo ka horeeya cuhmaan ibnu cafaan uu soo darrisiiyey adaankaa kale ka horreeyana masaajidka lagama addimi jirin laakiin suuqa ayaa laga addimi jiray meel zawro la yidhahdo suuqa ayaa laga addimi jiray markaa sidaas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xaaladda xaajadii iyo dantii keensatay inuu cuhmaan adaankaa la yimaadaa markay jirto adaanka ha lala yimaado suuqana ha laga addimo laakiin xaaladda xaajadii iyo dantii keensatay adaankaa in lala yimaadaa markaynay oolin adaanka ayaan lala imanin ha lagu kaaftoomo sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam ha lagu kaaftoomo ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen waana mas'ale oo saxaabada laftoodu isku khilaafeen oo saxaabada qaarkood inay ku intiqaadeen cuhmaan ibnu cafaan waa jirtaa yacni khilaafan limaa yuhimuhu kalaamu shaykh taas oo ka duwan yacni waxa uu ina moodsiinaayo hadalka sheekho saxaabada markaa ku inkirtayna waxaa ka mid a cabdillaahi ibnu cumar oo waxa uu yihi waa muxdath waa muxdath buuyi ahlu cilmiga markaa yacni qaarbana mid bay ku camal faleen culammada markaa jeclaysatay in lagu kaaftoomo hal adaan keliya oo aan adaan kale lala imanin waxaaba ka mid a imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh oo kitaabkiisa umka ayuu markaa ku yani masalada noocaasa ku sugan marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'aladani mas'alo yacni sidaa loo adkeeyo ma aha waxaanay tahay xaaladda xaajadii iyo dantii keensatay cusmaan inuu adaankaa la yimaada ay jirto lama ictiraadayo laakiin waa inaan masaajidka lagu laga adimin ee meeshii cusmaan uu ka adibay waa in laga adimaa ee uu ilaha laga adima